فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sideedda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka dhaca labada qaaradood ee saldhigga u ahaa futuuxaadkii muslimiinta ee maqribul islaam xalqada sagaal iyo labaatanaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada shanaad ee taxnaha calaa minhaaji nubuwa taasoo aan kusoo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah ee inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maxaan kala socnaa dagaalka u dhexeeya masjidka iyo kiniisadda ee ka socda geeska afrika qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa xalqada shanaad ee taxnaha calaa minhaaji nubuwa taasoo aan kusoo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhaxalgalka ah ee inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir
على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات ma jirin ruux ka mid a saxaabada oo garanaya ninkan wuxuu ahaa nin reer baadiye ah nabiga salallaahu calayhi wasallam ayuu beeca kula galay hijrada iyo jihaadka kadib waxaa la abaabulay duulaan ay qaadeen muslimiinta ninkii reer baadiyaha ahaa ayaana wuxuu ka mid ahaa ciidankii dhaqaaqay si ay u difaacaan diinta allah subxaanahu wa tacaala kadib allah wuxuu ku mannaystay muslimiinta guul ballaaran gacantana waxay ku dhegeen qanaa'im kala duwan rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuu qhaniimadii u qaybiyey muslimiinta ninkii reerbaadiyaha ahaana qaybtiisa meel ayuu u dhigay markii uu yimid ninkii reerbaadiyaha ahaa waxaa loo sheegay in xoolahan uu rasuulku siiyey salallaahu calayhi wasallam ayna tahay intii uga soo aaday qhanimada markaas buu inta qhanimadii qaatay ayuu u jihaystay dhinaca rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuuna ku yidhi rasuulkii allow maxay yihiin kuwan rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa ugu jawaabay waa qaybtaadii kaaga soo aaday qhanimada ninkii reerbaadiyaha ahaa ayaa yidhi laakiin rasuulkii allow anigu kuuma soo raacin intaan waxaanse kuu soo raacay in leeb halkan la iiga dhufto wuxuu tilmaamay qoortiisa markaas kadibna aan dhinto sidaasna aan jannada ku galo rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa yidhi haddii aad allaah u run sheegto asaguna wuu kuu run sheegayaa markii uu dhacay weerarkii labaad ee dagaalka oo ay isaga hor yimaadeen muslimiinta iyo gaalada waxaa nabiga loo keenay ninkii oo garbaha lagu sido leebkiina uu kaga taagan yahay halkii uu markii hore tilmaamay ee qoortiisa ahayd markaas buu yidhi rasuulku salallaahu calayhi wasallam ma asagiibaa ninkan saxaabada ayaa ku yidhi haa waa asaga rasuulkii allow markaas buu yidhi rasuulku salallaahu calayhi wasallam alle ayuu u run sheegay allana wuu u run sheegay kadibna wuxuu kafan uga dhigay maradii uu watay wuuna ku tukaday ducadii maalinkaas uu rasuulku ugu duceeyey salallaahu calayhi wasallam saxaabaduna ay maqlayeen waxaa ka mid ahaa rabbiyow kani waa addoonkaagii oo u soo baxay asagoo dartaada u soo hijroonaya waana la dilay asagoo shahiid ah aniguna arrinkaas markhaati ayaan ka ahay maxalu shaahidkeennu wuxuu yahay hadalka rasuulka salallaahu calayhi wasallam ee ah haddii aad allaah u run sheegto asaguna wuu kuu run sheegayaa waad awooddaa in aad ka hadasho raqbadaada ku aadan inaad ka qayb gasho jihaadka go'aankaaga kama dambaysta ah ee inaad salaadda fajar ku tukato jamaacada rajadaada ku aadan inaad xifdiso qur-aanka kariimka iyo inaad sadaqo bixin lahayd haddii aad hodan ahaan lahayd annaguna waxay awooddeen u tahay in aan xukunno daahirka iyo waxa muuqda laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu arkayaa gudaha qalbigaaga wuxuuna fiirinayaa qalbigaada oo ka dharla funuunta hadaljeedinta cadkarnimada iyo sawaxanka iclaamka iyo bayaanaadka intii ku jirta qalbigaaga ayuuna allah wax kugu siinayaa allah wuxuu niyadda qofka ku siiyaa hajar laga helo camal dhammaystiran oo aad qabatay waase marka uu qalbiga addoonkiisa ka arka run iyo inuu samayn lahaa camalkaas haddii uu awoodi lahaa ma aqbalo allah subxaana wa tacaala camalka daahirkiisu wanaagsan yahay haddiiba ay ka dambayso caanimo raadin istustus iyo nifaaq waa kan cabdulaahi binu salool wuxuu salaada fajar ku daba tukanayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalem wuxuuna naarta kaga jiraa halka ugu hoosaysa xibnihiisa wuxuu ka sameeyey camalkii saalixiinta qalbigiisuna wuxuu qabtay howshii munaafiqiinta qofkuna wuxuu wax ku yahay qalbigiisa atharka waxaa ku yimid in nin reer bani israa'iil ah waagii nebi muuse ay dhacday abaar nin arjiro miskiin ahaa ayaa intuu fuulay buuraha ay daaqaan xoolaha ayuu wuxuu yidhi rabbiyow waad og tahay haddii aan haysan lahaa dahab la-eg buurahaas oo kale waxaan ku sadaqaysan lahay addoommahaaga allah wuxuu u waxyooday nabi muuse wuxuuna ku yidhi muusow waxaad addoonkayga u sheegtaa inaan ka aqbalay sadaqadiisa marka aan xusuusanno in allah aanu mar weliba naga eegaynin xagga sare ee uu naga eegayo halka hoose ee qalbiga ah hadbana inta ay la-ag tahay inta ku jirta niyaddaada ayuu allah kuu siinayaa hadiyadiisa
لنشرق بالدنا مثل الغداة على منهاج سيدنا سنمضي إلى أفق المعالي والثبات بعدل المنهج النبوي سرنا لنشرق بالدنا مثل الغداة فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس وهجاك ولي waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuun idinkaga imaanayaa maxaanu ka naqaanaa dalka dhaca labada qaaradood ee saldhigga u ahaa futuuxaadkii muslimiinta ee maqribul islaam xalqada sagaal iyo labaatanaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana halkan kasoo jeedinayaa walaalkeena mahad cubeyd
ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا
masar ama ardul kinaanah sidaba horey loogu yeeri jiray waa dal carbeed oo mar keliya lagu tilmaamo inuu ka tirsan yahay qaaradaha afrika iyo aasiya wuxuu leeyahay dalkan taariikh facweyn oo soo jiitamaysa waayo fog tan iyo horaantii markii aadanuhu soo degay dhulka markaa qariiradda caalamka la fiiriyo booskay ku taalo masar waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay jihada waqooyi ee qaaradda afrika iyo sidoo kale jihada koonfur galbeed ee qaaradda aasiya dalkan waxa uu ku fadhiyaa masaaxo ka badan hal milyan oo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa boqol lix iyo toban milyan taasoo ka dhigaysa dalka saddex iyo tobnaad ee ugu dadka badan dunida intiisa ugu badanna waa dhul saxaro ah waxay masar sohdimo la leedahay dalal iyo bado istaraatiiji ah waqooyi waxaa ka mara badda mediteraneanka waqooyi barina waxaa kaga beegan dhulka filistiin ee gumaysiga ku jira koonfurna waxaa ka xiga suudaan halka jihada barina ay ka marto badda cas galbeedna waxaa uga aadan liibiya marka dib loo raaco sooyaalka taariikhda waxay masar xarun u ahayd boqortooyadii faraacinada ee ilaahnimada sheegan jirtay dalkan ayaana martigeliyey siraac iyo loolan dhex maray mustadcafiintii reer bani israa'iil ee la addoonsan jiray iyo faraacinadii maamulaysay dhulkan qur-aanka kariimka ayaa marka uu ka hadlayo qisada nebi muuse calayhi salaam wuxuu inta badan soo celceliyaa reer bani israa'iil carruurta uu dhalay nebi yacquub ayaana degganaa dhulkan iyagoo la kulmayey tacadiyaad ay ka mid tahay in wiilashooda la laayo gabdhahoodana ay khadaamo ka noqdaan guryaha fircoon iyo xaashiyadiisa markii uu allaah soo diray nebi muuse calayhi salaam waxay reer bani israa'iil u guureen dhulka baytulmaqdes allaahna wuxuu badda ku halaagay fircoon kaasoo qalfooftiisa ilaa iyo maanta lagu hayo madxaf ku yaalla masar cahdigii la soo saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxay masar ka mid ahayd meelihii uu rasuulku u soo diray fariimo dacwi ah oo loogu baaqayo inay soo galaan diinta islaamka maqowqiskii ka talinayey masar ayaana fariin loogu soo dhiibay saxaabiga jaliilka ah ee xaatib ibnu abi baltaca radiallaahu canhu waxaana markii ay fariintu u tagtay uu soo dhoweeyey saxaabiga isagoo hadiyado u soo diray nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ay muslimiintu bilaabeen futuuxaadkii islaamiga ahaa ee gaadhay cirifyada dunida waxay masar ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey ee ay muslimiintu gudaha u galeen cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu ayaa camar bnulcaas oo shaam joogay waxa uu ku amray inuu aado dhanka masar halkaasina gaarsiiyo diinta islaamka dagaallo wakhtiyo kala duwan dhacay oo lagu go'ay kadib wuxuu islaamku saldhigtay masar wilaayada masar ayaana ka mid ahayd wilaayaadka muhiimka ah ee dowladda islaamka iyadoo masar ay noqotay saldhig jihaad oo laga ambabixiyo kolonyooyinkii faatixiinta ee gaarayay libiya tunis ilaa morocco waxaana camar bnulcaas uu u bixiyey ardul kinaana oo micno ahaan ah booshka leebka lagu shubto taasoo ka tarjumaysa dalkan iyo muhiimadda uugu fadhiyey futuuxaadkii islaamiga wilaad badan oo ay ugu cansanaayeen camar bnulcaas iyo cabdulaahi ibnu abi sureyx ayaa soo maray masar xiliyadii dhexe ay muslimiintu taagdarrayeenna waxay masar la kulantay weerar uga yimid saliibiyiinta oo doonayey inay qabsadaan dhulkan istaraatiijiga ah laakiin muslimiinta ayaa iska difaacay dhammaan weeraradaasi waxayna masar sii ahayd dal ay dadkiisa ugu badan haystaan diinta islaamka cahdigii isticmaarka tooska ahaa kadibna waxaa dalkan gacanta ku dhigay hogaamiyaal aan ogolayn ku dhaqanka shareecada islaamka kuwaasoo ilaa iyo hadda gacanta ku haya waddanka marka laga hadlayo gobollada dalka masar waxaa ka mid ah alqaahira aljiiza alsaciid al-iskandariyah dimyaad addiqhaliyah asweys buursaciid saynaa iyo kuwo kale
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاه ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاه qeybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaan kala socnaa dagaalka u dhexeeya masjidka iyo kiniisadda ee ka socda geeska afrika warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا الرأس أمريكا وهم أيدي لها والأرجل
dagaalka u dhexeeya masjidka iyo kiniisadda waxa uu ka socdaa geeska afrika qarniyo badan jihaadka lagula jiro nasaarada xabashida ah waxaa iska dhexleeyay muslimiinta geeska afrika boqortooyada aksum waxay ahayd xarunta kiniisadda xabashada laga soo bilaabo qarnigii koowaad ilaa iyo qarnigii labiyo tobanaad ee miilaadiyada ilaa iyo maanta waxaa ixtiraamaa kirishtaanka xabashada waana xarunta laga abaabulo weerarada iyo sharqoolada ka dhanka muslimiinta geeska afrika boqortooyada aksum waxaa dagaalo culus la galay muslimiinta ku nool dhulka geeska afrika waxaana ugu caansanaa hogaamiyaasha dagaalada adag la galay nasaarada xabashada etoobiya hogaamiye axmed guray oo madax ka ahaa imaarada islaamiga ee cadal nasaarada xabashada waxay kumanaan muslimiin ah oo ku noolaa geeska afrika ku qasbeen inay qasab ku qaataan kirishtaanka cilmibaare ingiriis ah oo lagu magacaabo thomas ernold wuxuu ku sheegay buuggiisa dacwadda islaamka oo uu daabacay sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo sideedii in shan kunoo muslimiin ah geeska afrika ku noolaa lagu qasbay qaadashada diinta kirishtaanka markay taariikhdu ahayd sanadkii kun sideed boqol iyo siddeetankii miilaadiyada halganka u dhexeeyay nasaarada xabashada iyo muslimiinta waxaa ku shahiday hogaamiyaal muslimiin ah sida halyeygii muslimiinta geeska afrika madaxa u ahaa axmed guray allaha ka aqbalo shahaadada dhanka gaalada dagaalada ay muslimiintu la galeen waxaa laga dilay sanadkii kun shan boqol afartan iyo labadii miilaadiyada hogaamiye militari oo boortaqiis ah oo hogaaminayay dagaaladii saliibiyiinta ee bariga afrika oo lagu magacaabi jiray kristofer degama oo ahaa wiilkii uu dhalay gaalkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray feesko degama sidoo kale hogaamiyaasha laga dilay gaalada waxaa ka mid ahaa oo uga caansanaa boqorkii kirishtaanka xabashada ee lagu magacaabi jiray lubna donqul waxaana dhegta dhiigga loogu daray gaalkan macrako loogu magacdaray wafilaah oo ay ku kulmeen muslimiinta iyo gaalada muslimiinta geeska afrika degan dhankooda waxay gurmad ka heli jireen dowladihii islaamka ee sixigay ee sida cuhmaaniyiinta loolankaas ama siraacaas adag ee dhex maray masjidka iyo kiniisadda ayaa weli ka socda geeska afrika waxaa maanta mar kale dhulballaarsi samaynaya nasaarada xabashada oo sannadihii lasoo dhaafay ay ku dhawaaqayeen inay awood kula wareegayaan badda soomaaliya iyagoo ka shidaal qaadanaya dagaalka diimeed ee ka dhexeeya masjidka iyo kiniisadda geeska afrika
وتوحدوا يا مسلمون على الكفور واعملوا طوبى لمن جعل الإله به الشريعة توصل وضعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحمل وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهمل فالله ناصر دينه وعد قريب يفصل الله مولانا ولا مولى لهم لا يهملون
عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظب وخذ بالجيل
guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا